waxaa number oneka waxa weye baraarujinta dadka inay de isbedeshay cimiladii oo noloshoodii oo dhan ay saamaysay oo weliba si la taaban karo ay u saamaysay markaynu nahay weliba somalilan ama aynu nahana intaad soomaaliga ku hadashaba si weyn ay u saamaysay markaa kan waa baraarujin inaanu mar walba sanad walba dadka aanu u sheegno in adduunyadii sidii hore aanay ahayn oonay ugu talagelayn in ay isbedeshay cimiladii dhammayd ee ku tiirsa ay ku tiirsanayd noloshooda mar hadday isbedeshay de waa inaad adiga qudhaadma isbedeshaa oo aad la qabsataa marka ugu horreysa oo aad la qabsi samaysaa markan dambena waa inaad xoogaaga aad marka aad la qabsato aad meeshii la qabsato waxa weeyaan haddana sideebaad maaragtay aad adiga qudhaada noloshaadii xuga bedel lahay waad la qabsatay haddana waa inaad wax ka bedeshaa noloshaad iyo si aad u noolayd si aad cimiladaa uga isbedesho ula qabsato ta saddexaadna waxa weeyaan waa in markaa in alaaliya inta daneeyayaasha ah ee ka wada shaqaynaysaan waa inay si toosa oo isku duubniya oo midho dhala uga wada shaqeeya marka horta taasi shirku nuxurkiisu ahaa isbeddelka cimiladu waa arrin inta badan dadka badi aanay dadku dareensanayno xataa marka la sheegayana inta badan aan loo macnaynin sababta ugu weyn waxa weeyaan dad badan waxaa aaminsanyni maadaama diqowga hawada ama wasaqowga hawada waddamada warshadaha ka horumaray ay sabab u yihiin in isla iyaga un dhibaatadu ay ka kooban waxa weeya adduunyada in maanta dee dalal waaweyn baa jira oo horumaray oo adduunkan iyagu marka horeba dhibaatadan kowka ah inaguna haddaynu afrika nahay ama aynu geeska nahay aynu somalilan nahayna inagoo un dhibaatada weyn aan geysan oo aynu ku lahayn boqolkiiba saddex malaa boqolkiiba saddex haddaad isu keengeyso afrika oo dhani afrika oo dhani boqolkiiba saddex weeyaan iyo waxyar aduwa tree point eight ayay iyagu mas-uul ka yihiin bal caalamkii kale ka ahaa inay sideebay caalamkan ay hawadii ka baabi'iyeen ee wax walba ka baabi'iyeen ee maanta ay socoto weliba sidee uga soo kaban karayaan sidee u caawin karayaan dhaqaala la ururiyey dhaqaalahaasi inay soo gaadho soo maaha oo dhaqaalahaasi dalalkii soo gaadho oo iyaga qudhooda dalalkina kusii shaqeeyaan ha talabaadna waxa weeyaan waar maanta dhirtu wata hawadu way isbedeshay xoog bay carbonka ugu jiraa hawada carbon dioxide waad iga arkayn inagu qaybteenu ka nahay waa dhirgoynta xulaysta xaddhaafka ah aynu ku karsanayno wax baahideedu jirto weeyaan welina way socotaa markaa inaynu naga qudheenu caqli la nimaadno oo aynu war waatan sidanay tahay dhirtii waatan xaalufka geedkun oo geedka oxygenka adiga kuu safaynayo haddii aad xaalufinayso ma geed dal kale beertayba kuu safaynaya kuma safaynaya geedeeda kenya waa taasoo equatorkay saarantay kulaylka iyadaana iyada saamaynta ugu weyn ku yeelanay ha ku yeelatee laakiin malaayiin dhiray dee beeraan
marka la eego markaa wasiir tusaale ahaan dadka waa la baraarujiyey dhibaatadii way dareemeen tallaabada labaad ee laqaad dad badan waxa kusoo dhacaya in badan bay shukri baan daray iyadoo qof ahaan kelideeda iyadoo kandhalayda oo maaragtay urada wadanigaa ka mid a iyadoo siyaasiyadaho wasiir muddo halkan kaa intaba u dadaalaysa deegaankii marka ta muhiimka waxaa leeyay sharcigii iyo xeerarkii inay noqdaan kuwa deegaankii jawaab ka bixinaya marka
maanta xoog bay ugu jirtay waayo sharcigu waa ka kuaagaya marka sharciga lagu shaqeeyo ee qof kasta u hogaansamo wixii wuu isbedelaya laakiin hadduu qofkiiba sharciga aanu qabanayn oo uu ka dulboodayo dee waa mushkilad ama aanu aqoonsanaynba u yaqaan waraaqo la qortay laakiin waxa weyan dadkeena faham la-aan laakiin ina iyagu qudhoodu ay fahmaan war waxaana sii jiri maayaan annaga dadkan agekan imaka ilaa afartan jirku waxay ka yaroo dhan waxay la kulmayaan dhibaato aada u fara badan haddaanay u diyaar garoobin oonay iminka wax ka qaban dhalinyaro ee wixii aad la iman lahaydeen aad kan ku contribute garayn lahaydeen ee aad ku kaabi lahaydeen baa laydinka doonaya siyaasad nooceeya ayaa xukuumaddii ka leedahay inkastoon maqalnay in madaxweynuhu dhawaan saxeexay siyaasadii siyaasadii bal haddaad sharaxdo arrintaa uu madaxweynuhu saxeexay waa siyaasadda isbedelka cimilada marka waxay ka dhigan tahay somalilan way ka go-an tahay xukuumadeedii in lala qabsado hawlahan ka dhalanaya dhibaatooyinka soo kordhaya absolutely sababtoo dee markhaataynu ahayn labadii kun iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankii toddobiyo tobankii saddex sanadood isku xigmeen abaar inagu dhicin inay inaga go-an tahay oo xukuumaddana ka go-antay dad ahaana inaga go-naato weeye inaynu ku dhaqano bolisiga inaynu ku dhaqano siyaasadda siyaasaddu waxay hagaysaa intaasoo wasaaradood oo mid walba developmentka ka shaqayso oo horumarka ka shaqayso inay isticmaalaan oo markaad horumarkii ka shaqaynayso ilan waa horumarkii khayraadkaad wadaaye inaad halkan kalena ka kaabayso